ka hadlayaa tallaabadan u dambaysa ee shirkadaha isgaadhsiintu aqbaleen in lagu xayiro websitekii haatuf iyo kii somaliland times oo runtii ah wax aada loola yaabo oo anu waxaan ku tilmaami karaa inay tahay tallaabo nacasnimaa laakiin waxay ka mid tahay uun adigu tallaabooyinkii u dambeeyey xukuumadda madaxweyne silaayo ay kula dagaalamaysay xorriyat alqowlka siiba xorriyadda saxaafadda mana aha runtii tallaabo naga hor joogsan karta inaanu gudano xilkayaga miidiya ahaan wargeys ahaan runtii anaku lama yaabanin xukuumadda waayo ceeb u harsan oo ay aanay samaynin oo ay iska dhowraysaa ma jirto laakiin waxaanu la yaabsannahay shirkadaha isgaadhsiinta ee ka aqbalay amarkan iyagoo aan wax taxgelina siinin shacbiga reer somalilan iyo dadkii macaamilka la ahaa muddada dheer oo isgaadhsiinta shirkadaha isgaadhsiinta iyo iyo miidiyuhu dee xidhiidh baa ka dhexeeyey muddo dheer jiray shirkadaha isgaadhsiintu waxay ka doorbideen macaamiishoodii waxay ka doorbideen dhowr qof oo caailadan madaxweynaha oo ku nool halkaa fooqa madaxtooyada ayay ka doorbideen oo berri ka tegi doona meesha waa arin aada loola yaabo arin haatif wax yeelaysa maaha laakiin iyaga waxisyeelaya waayo anaku xalayba waanu update garana websiteyagii iyagoo blocking iyo wax walba sameeyey ayaanu haddana ay noo suurtoodo inaanu update garayno oo waxaana ugu bishaareynayaa akhristayaasha websiteka haatuf gudo iyo dibadba in aanu ay noo suurtoobi doonto mar walba inaanu update garayno websiteka dowladdu dee bal cirkas cyber spaceka samada maraya iyadoo bal awood ay ku qabato hala timaado waxaan dowlado waaweyn baa u taag waayey wala wax lagu qoslo waxaanu blogaraynana iyadoo twenty first centurygii lagu jiro qarnigii koob iyo labaatanaad oo technolojiyadu heerkay marayso la ogyahay waxaanu blogaraynanaa website caqliyadda waxaa ku talinaysa ee meeshan madaxtooyada fadhida waanu ognahay oo waa baashe cawin iska dhigaya xariif ku mutahasusay miidiyaha laakiin jar uunbuu dowladdii ka ridayaa annagana waxba nama yeelayo hawsheeda waanu wadanaynaa